بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد إن شاء الله تعالى درسينا مانتا وحاوك بالابمياه فاصل في من تبطل الصلاة خلفه qofka ay baatil noqonayso in lagu gadaal tukadaa in lagu xidho salaada qofka ay baatilka tahay marka mubdilaadkii hore inuga soo hadalay laakiin kani waxa weeye faslun fii man tabtulu asalaatu khalfa waa ciddii ay baatilka ahayd salaada in lagu daba tukado lagu xidho wa tabdulu salaatu salaadii waa burtaa khalfa alsai alsaa kii masalan ahaa gadaalkiisa iyo wal arati kii markaa aradka ahaa macnaha labada wuxuu ga jeedaa alsaq innaga malaa luqadeena toloma carab loogu noqonaya waa qofka xaraf xaraf kale ku bedela qofka xaraf xaraf kale ku bedela qaarkood kan dambe aradka ta'ta'laha ay odhan jireen wadaadadu markay masalan fiqiga noo dhigayaanna waa mid hadalka isdhex gelinaya oo masalan ku bedelaya xaraf meelaan meeshiisa ahayn oo kale ku qaamaya imanka inagu waariya waayaa haddaa ta iyadoo kaleo wax ka saarto oo wax isdhex geliso yacni waxay noqonaysaa qof codkiisii bedelan yahay marka gadaalka ka alhaqa ah alalhaq waa kaa maxaa la yidhaahdaa wax idqaamaya wax isdhexgelinaya xaraf xaraf ku bedelaya hadday laakiin iska yar tahay dhib ma lahabaya hadduu wax yar yahay aan wax saa usii weynahayn laakiin hadduu makhrajkii dhammaaba xarafkii ka saaro xaraf kale xarafka bartiisii ku bedelo dee waxay noqonaysaa faatixadii baana laga wada hadlaya oo xuruuftan kale oo dhani waa sahlan yihin haddii mar takbiirat lixraamkii iyo inaha aada saxdo wixii qawligaha iyo masalan salaamtii iyo faatixadii inta muhimkaah waa inta inta kale ama qaladama iska dah marka hadduu xarafkii masalan faatixada xaraf xaraf kale ku bedelo oo midee cusri ahoo carabkiisu xamili waayana aanay ahayn ama aradka uu noqdo kaa wax isdhexgelinaya oo masalan laxni muqayira buu keenayaa mogta oo macnahiibaa isbedelaya wax kale noqonaya ka noocaasiya wuxuu leeyahay lagu daba xidhan maayo oo haddaabay dani kaliftay oo isaga salaadiisa ma xumaynayno isaga salaaddiisu waa saxiix waayo dan baa haysa laakiin waa fii xaqi nafsihi bay leeyihin isaga tiisaa u ansaxaysa laa salaata lmuqtadi bih salaada ka ku xidhanaya maya intay rabaan waa intaa haddaad tidhaahid kullu man tasixu salaatuhu saxat imaamatuhu ila bidaliilin oo sida aynu aaminsannahay ah qof kastoo salaadiisu ansaxdo isaga u ansaxdo inuu imaam noqdaana waa ansaxaysaa ilamaa daliil cadi inuu meesha ka saaro mooyaane sida gabadh inay ku tujiso ama khunse ku tujiyo iyo wixii la mida laakiin tani waa masale ijtihaad saa'iqu noqonaysa marka haddii la yidhahdo war ninkani hadduu isu taag la-yahay oo aanu gaboodfal samay oo sidaan alla u abuuro haddaad maantaba ku akrido gelin hore gelin dambe lagu akri aanu keeni karayn caajiz ka yahay asi salaaddiisa aad u ansixisay imaamadiisa maxaad ugu diidaysaa macnaha waa qodob iman kara iyagu marka waxay leeyihiin lilcusri dhibka jira daraadii tiisu waa ansax tiisa kuma haysano waxba ka sheegi mayno salaaddiisa waayo dan baa keentay laakiin cid kale yuu tujin ha ku gaabnaato ruksadu isaga inta sheegaya inta khunsahu ahaa waa labeebkii oo labeebkii oo kale dee laguma xidhan karo ma suuragal in labeebku tujiyo ninyaan ag waxyaanad garanay ya may wuu tujin karayaa dumarka ha waayo dee inta ugu liitee uu yahay waa dumar sowma asalkeedaba waa kuwa shan u qaybiya safiinaha soo qaybin jira xataa waa kuwa shan u qaybiya isku xidhashada dadka ninka isaga waxay ugu ansaxdaa ninuun inuu ku xidho gabadhana waxay ugu ansaxdaa in masalan wa inay saddex ku xidhato way u ansaxdaa inay nin ku xidhato iyo inay gabadh ku xidhato iyo inay khunso ku xidhato saddexdaba gabadha waa u ansaxaysa haddii qofka la tujinayaa gabadh tahay gabadhi gabadh waa tujin kartaa haddaan wax kale ka xumayn gabadhni waa tujin karaa waa odhan karaa gabadhay istawi oo nin waa tujin karaa labeebna waa tujin karaa waayo labeebkii maxaa laga filayaa ama inuu gabadh noqdo ama inuu lab noqdo hadduu lab yahayna dee nin baa tujiyey gabadha hadduu dhadig yahayna dee awalba dumarku waa tujin jireen dumar waa istujin jireen marka iyagu waa isku xidhan karayaan khunhahana ninun baa tujin karaa sida sidaa isaga waa keligii khunhe ninun baa tujin karaa khunhe kuma xidhan karo waayo kooda nin iyo kooda naaga la kala garan maayo marka arrintii shantaasay ku soo ururi ninku ninun baa tujiya khunhahana ninun baa tujiya labadooda mid kasta ninun baa tujiya gabadhana saddex baa tujiya gabadh gabadhi waa tujisaa gabadh nin waa tujiyaa gabadh khunha waa tujiyaa waa waadix baan filaya waayahay marka shaksigan wuxuu leeyahay xuruufta qeyb meesha faatixadii ka saaraya ee bedelaya cajisa ku jira daraaddii ama xarab xaraf kale ku idqaamaya ee isdhexgelinaya labadoodii xaaladda noocaasiya salaadiis way u ansaxaysaa mar hadduu cajzi khilqiya yahay oo aanu u taagelayn laakiin inuu cid kale tujiyo maaha cinda almadhab waa inuu iska dhaafa mas-uuliyaddaa u qaadayo eliyaanadi tujinaya salaadaad wadaado kuguma haysano way ku ansixi laakiin hana tujini wey hana tujini wa khalfa alma'muumi ma'muum gadaalkiina in lagu xidha ansixi mayso qof ma'muuma fii xaali masalan iqtidaa'i markuu ku xidhan yahay imaamkii in la yidhaahdo isagiibaa taabicah misma misna matbuuc ah oo kii la raacayay ah ma suuragala labadaba noqon maayo taabiciya matbuuc inuu wada noqdo laga yeeli maayo ama waa inuu isagu dadka tujinaya ama weyn la tujinaya laakiin inuu yidhaahdo anigu imaamkaasaan ku xidhnahay adigana anaa ku sii tujinaya taasi suuragal maaha waxaa laga ogol yahay inuu mubaliq noqdo gaadhsiiyo iyo hadda anu kuma tujinaye dee codka imaamkaan soo gudbinaya ama anigay eego adigu imaamka ma aragtide anigay eego laakiin ka ku tujinaya aniga maaha xaggaasaan ku xidhnaa laakiin inaad tidhaahid imaamka la xidhan maayo kanaan la xidhanaya macallinkayganaan kusii daba xidhanaya ma suuragala ma suuragala oo isagii baa la tujinaya wa khalfa alma'muumi mid la tujinaya gadaalkiina maya wa khalfa almuxdi kii weysadu ka jabnayd gadaalkiisana maya mar hadday kuu caddahay inay weysadu ka jaban tahay waxa weeye ha ka yeelin xitaa hadday doonto ictiqaadkaagaba ha noqotee hadday doonto kamaba jabna lakiin waa ictiqaadkaaga ha ku xidhan maxaan uga jeedaa waa ictiqaadkaaga halkaa waan qaydayaa waa ictiqaadaa labadiinuba isku waafaqsantihiin khilaafan lishaaficiya waa ku khilaafaynaa shaaficiyada horaan filayna inu soo khilaafnay markii ay ma soo ishaarayba mise ma soo ishaarin mase markay yidhaahdaan maala walow iqtadaa bigayri shaaficiyin wal halkaa ma soo ishaaray marna macnaa waxay tilmaamaan hadduu ku daydo cid aan madhabka shaaficiyada ahayn masalan oo uuna yahay man laa yukhilu biwaajibin mid aan masalan dhimaynin waajib aada rumaysan tahay yajuus wa ilaa falaa way kuu bannaan tahay haddii kale maya cibaaro nocaasay adeegsadaan fuqahadu runtii nooc wacan maa innagoo u ixtiraamayna fuqahada qowlkooduna wejiga uu leeyahay la og yahay misna arrin saxa maa ee waxaa habboon in la yidhaahdo qofkaad ku dayanaysaa mar haddii salaadiisu u ansaxayso daliil diidayna aanu jirin asalku waa in lagu dayanaya ama shaaficiye ha haysto ama xanaabile ha haysto ama maalikiye ha haysto waana waxyaabaha madaahibtu dadka ku kala qoqobaan qodob saxana maaha waayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam xadiis wax ka badan inay a'ima soo bixi doonaan iyo dad dadka tujin doona oo waxa weeye salaaddii sidii la rabay aanu gelayn waqtiyada qaarkood marka aanay salaadda xumaynayaan muxuu yidhi fain asaa'uu falakum wacalayh hadday salaadda kharibaan idinku waa leedihiin ajarkiina iyagaa dhibku saaranya imaamku isagaa dhibku saaranya marka bacdu fuqahaai shaaficiya waxay ku qaydeen oo yidhaahdeen waa marka imaam arrintu tahay oo fidmadiisa laga cararayaado fuqahada shaaficiyada in badanoo ka mida waxay yidhahdeen oo masalada ku qaydeen qaarkoodna marka horeba way itlaaqayaane waxay yidhaahdeen war marka cidda ku tujinaysa imaam tahay madhabka kugu khilaafsan markaasaanu ogolah ama shaksi iska caadi oo madhabka kugu khilaafsan maya ma yeelayo lakin waxaanu leenahay labadaba xadiista lafteedu haddaa xadiistaa imaamada aragteen xadiista kalena way ku ansaxday iyadoo la tilmaamay man ama linnaas isagoo dadka u imaam noqday oo aan imaamkii guud lagu qaydin qofkii dadka tujinaya ayankaan marka waxaynu tilmaamaynaa war cid kastoo salaadeedu ansaxayso in lagu daydaa waa ansaxaysaa ilamaa daliil inuu caddeeyo diido mooyaane madaahib iyo sheekadanna sax maaha mar haddii masaladu ijtihaadi tahay oo aydaan labadiinu isla ogolayn shaygan inuu mubdil yahay masalan imanka shaaficiyadu maxay aaminsan yihiin madhabkoodu yahay hilibka geli weysada ma jibiyo imaamu nawowi iyo ayma ka mid ahi way rajaxeen lakiin madhabka looma nisbeeyo masaladu mar haday noocaa noqoto madhabku laakiin waxa weeye ma jebiyo xubin taranka oo la taabtaa waa jebiyaa xanafiyaduna maxay qabaan xubin taranka oo la taabtaa waxba ma jebiyo faatixadii oo kale waa kuwii nagu yidhi rukni maaha waa iska waajib xanafiyadu maalikiyadii waxay kugu odhanayaan hal mar bay waajibaysaa salaaddii afarteed haddaad mid akhrido inta kale waa iska caadi markay masaladu noocaa noqoto fuqahadii iskhilaafsan yihiin mar hadday masaladu ijtihaad basaa'iqu tahay oo labadiinu aydaan isla ogolayn waxaynu leenahay sida saxda ah waa la isku xidhanaya wax la kala goosanaya ma jirto alcibratuna halka iyagu ka yaadaan shaaficiyadu waa biictiqaadi alma'muum waxaynu leenahay waa biictiqaadi alimaam haddii si kale loo yaahdana waa biictiqaadayhima siday labadooduba rumaysan yihin hadday isku waafaqaan waxa weeye shayga mubdilnimadiisana iskuma xidhan karaan hadday shayga isku khilaafsan yihiin mubdilnimadiisana imaamkaa la tixgelinaya marka iminka halkan waxaynu ku qaydnay wa khalfa almuxdit kii weysadu ka jabnayd maxay kaga jabtay xadadkuu kaga yimi dee wax laysla ogolaya waa xadadka caadigaa la yaqaan kaasoo kale waa yeelaynaa laguma xidhanaya haddaad ogtahay waayo isaguna muxuu qabaa mubdil inuu yahay adiguna maxaad qabtaa mubdil inuu yahay walow dannan baynu ku qaydnay hadday doonto malaba ha noqotay maxaynu uga jeednaa malaba ha noqoto waxaynu uga jeednaa fuqahadu waxay sheegaan laba shaksi hadday meel bannaana joogaan oo aan cidiba la joogin bannaan bay joogaan neef baa saaqday oo riix tii duburta ka tim iman jirtay ah ayaa saaqday labadoodii baa is eegayoo waar hebelo weysadii may kaa jabtay markaasuu maya aniga igama jabin haddaan adiga kaa jabin horta miyaynu isla khilaafsanna waxaan hayaa inuu neef yahay maya marka maaday kaa timi ma aniga igama iman haddaan adig kaa iman anna haddaba igama iman labadooda is haystaane ma aragtaa mid kastaa wuxuu taagan yahay weysadu jabtay midkeen shaki ma leh waana qodob aynu isla ogolayn inuu weysada jebiye mid aniga ii gaara oo madhabkayga ah maaha laakiin aniga igama iman kii kalena wuxuu leeyahay amba waa fahansanoo timiye laakiin kolleyba aniga maha markaasoo kale dannigaagu muxuu ku siinayaa inay isaga ka timi adugu waad is ogtahay xaaladaasoo kale kuma tujin karo laysku xidhan maayo midna xaggaasuu qaban midna xagga laysku xidhan maayo waayo danniga aad ku qanacsan tahay waxaa weeye inay isaga ka timi neeftiina waa waxaa isla ogoshiin hadduu laakiin ay masale khilaafiya tahay masalan hilibkii geelaa shaaficiga iska soo cuna markaasaa ti waar dee ka soo weysiisu war naga daa hadalka waa ka yaro faraxalanaya una istaw inaad ka goosato xaquma lihid ama xambali noqo ama cid kale noqo waayo masaladu waa ijtihaadi in adigu taahid bal ninkan salaad wayse la'aanta nagu tujinaya de ummadda istaga wila intuu hilib geel ka soo dhurgay sax maaha bal xitaa kaa xanafiga alaabtiisa iska xoqanaya badiisa ka baxa waayo masaladu ijtihaad bay saa quta adiguna man masa dakarahu falyatawadac baadu daliishanaysaa isaguna inamaa huwa badcatun minka xadiiskaa nebiguu daliishanaya mid kastaba xadiis nebi buu haystaa masalada see labada xadiis lagu jamcinayaabaa khilaafi ah waana ijtihaadi ummaddii ha kala furfurinoo xanafiyowna xaggaa u kac shaaficiyowna xaggaa u kac maalikiyowna xaggaa u kac adeerow diintu waa mid qura shaafici iyo maalik iyo imaamulaxmed iyo abi xaniifana waa aimatu sunna weeye aimatu sunna weeye aimatu ahlulbidac maaha oo ahlulbidaca iyaga xaggaa inaga dhig laakiin waa aimatu sunna maadaama aimatu sunna yihiin masaladu ijtihaad bay geydaa madhab quroo xaq sidiisa u ahina ma jiro sunnada culimmada sunnada xaqu waa ku dhex faafsan yahay ahlulbidacu sayna lamama laha ee xaqu waa calaa manhaji salafi اlumma waa manhajkii salafku maray manhajka salafkuna haddii masalada iska khilaafi tahay adiladaa lagu kala rajaxaa oo la yahdaa qoladana ila xoog badan suuqa kalena ku odhan kara nin aniga ilama xoog badan anugu kuma qanacsani qowlka aad leedahay shaaficiyada xoog badan anugu anoo rabbi ka diin dhiganayaan shaaficina waxba ka sheegayn masalada xanafiya maanta ila xoog badan waxbuu ku odhanayaa mogta markuu sidaa ku yidhaahdo deena kala dhufo haddaba maxaynu isku leenahay de taasi suuragal maa taasi suuragal maa madhabkii ahlulxaqu inuu kala yaaco suuragal maa masale ijtihaadiyana ku kala cararo waa in masaladu jira lakin waa laisku naqdin karaa iyadoo laabtufiyowdahay ayaad maantaba xanafiyada u rakibanaysaa odhanaysaa intay xubin taranka iska soo taabtaan bay tukanayaan bal khaladkay ku kacayaan de min wujuh baan ka naqdinaya waa iska caadi laabtada way fiyowda markaase iyaguna ku odhanayaan bal nimanka hilibka geel intay soo cunaanoo laba xadiis ku ansixeen oo waxa weeyaan a'immadii ay yidhaahdeen lagama daba yidhaahdo sida abi xaniifa muxuu ahaa imaamunawowi oo kalena yidhaahdeen war waxa rajaxan madhabkeennana ka fiican qolada tidhi waa jebinaya misna tacasub daraaddii madhabka usii tacasubaya ee daliilkii dhaafaya haddii maantaba lagugu naqdiyo waa inaad xamishaa waa inaad xamishaa adiguna xadiistii kale shaaficiyadu daliishadeen iyo waxa weeye wixii dabku taabtay aakhirulamreynkii iyo meelo kale iyo marmarbay luqa noqotaa iyo meelo kale isku luqluuqdaa oo dabeedna lagu naqdiyaa oo aad aragtaa in lagaa adag yahay oo labada xadiis kaa horeeyaan waa masale ijtihaadiya markaa runtii waxaynu leenahay qofka waxa lagaga goosan karaa wax nascadeeyey ama ijmac umadeed ku guntamay laakiin masale ijtihaadiya bulshada laguma kala qaybin karo wa khalfa almuxdi kii muxdidka ahaa mar haddaad xadaskiisii ogtay islana ogoshiin xadaska noocaasa inuu jabiyo dee hana tujin dhehe naga tag haddaad ka shaqida xitaa iskaga tagoo ay isqabsataan oo kuyaa waa adiga iyo waa adiga iyo waljunub kii jinaabada qabay kii jinaabada qabay isagana kuma tujin karo waayo xadadkiisaba ma kor noqone salaadana shardi waxaa adiladuna ku timi dahuur qofku inuu yahaoo waxa weeye xadaskiisi kor noqdayo ayaa shardi ah laa yaqbal lahu salaata axadikum ida axda xataa yatawada xadadkii weeyaan de markaa naskaa ku cad war naga tagdhe walkaafir gaalkii isagana lagu xidhan maayo waayo ahlu salaaba maahade aguu kuu tujiyey gaal ee kugu yidhi waan ku baranayaae bal hadda muslimiin ay daba safta war naga tagdhee wa khalfa man calaa badanihi lagu xidhan maayo gadaalka mid jirhkiisa ay saaran tahay aw thawbihi ama maradiisa ay saaran tahay najaasa man midoo calaa badanihi jirhka korkiisa uu yahay oo ku sugan yahay aw thawbihi ama maradiisa najaasato lagu xidhan maayo wakalfa faaqid ilmaai waturaab masaladan ijtihaadi bay iyaduna gelaysa waa noocyadaynu lahayn dadka in lagu kala saara maaha qofka waa-ay waxa weeye almaa waturaab labadii lagu dahaaro qaadan jiray wakhalfa faaqidilmaai gadaalka kii waa-ay biyaha iyo waturaabi ciidaba waa faaqid dahureyn binisbati ilayhi waxay ugu ansaxaysaa inuu sidiisa ku tukado maxay noqonaysaa salaadu tukanaya shaaficiyada qura afar qowl kale wanaga soo sheegay oo imaam shaafici u tiiriye marka maadaamay ijtihaadi tahay asay salaadiisu u ansaxayso aad biyo yaroo quraaba haysateenoo biyo adaa ku weysaystay khalaas ciidina ma jirto way qoyantahay waa dab- meesha roob baa helay dhoobadaana ma ogola in lagu gagabaysto shaaficiyadii dabadeedna meeshana qodi kari maysa ilaa maantaba meel aad ku gaari doonto ciid qalalanba mooye dabaad ku diirsana ma haysid dabeedna shakhsigii muxuu kugu yidhi waar anigu biyana ma hayo adiga inteereed ku weysaystay xabad kale ma hayo meelaan qabtoba ma meeshuba waa waa taa wada qoyaan aan salaaddii tukanno haddaad adigu tujiso dhibaata kuma jirto iskuna qaban maaya waa tahayd waa yeegal dhabarkayga mar waayo adigu waad weyse qabtaa ka warran hadduu isagu ku tujiyo maadaama isba u ansaxayso tay ka hadlayaan waa taa kuma tujin kara bay leeyihin waayo fii xaqi nafsihi bay u tahay rukso eh adiga kuma adigu waxaad og tahay inaanu weysaysan gagabaysan waa sidiisii tay tilmaamayaan waa taa waaya marka waxaa faaqidu dahuureynka waa markaynu nidhaahno wuu soo celinaya laakiin haddaynu qowlkii saxiixa imaamu nawowi yana marno ee ah war ma soo celinayo war waxba laguma la soo celin waxaynu u iilanaynaa inaan midkoodna la eedayn karin faaqidu dahuureynka iyo qofkaan nijaasadu ama ha muuqato ama yaanay muuqanina sida imaamu nawowiba kitaabkiisa taxqiiqa iyo masalan majmuucaba uu ku tilmaamay waxaynu leenahay ma soo celinayo waxba soo celin maayo lakiin cinda shaaficiya lagu xidhan maayo saa qowlkooda mashhuurka ahy waxba imaamkii intuu rajaxay marka laiska dhaafo iyo tarjiixa uu adilada daqiijiyey iyagu waa nooca sidaa uu shiikhuu inoo sheegay wey wa khalfa faaqid ilmaa waturaab mid aan labada midnaba isagu helin oo labadiiba waa'ay isaga waa u ansaxaysaa haba la yidhaahdo wuu soo celinaya oo lixurmati lwaqti buu isaga tukaday intaan adi la doono la sidai madhabku ahaa laakiin adigu ha ku xidhan intay tilmaamayan waa intaa walaa yusalli arajulu khalfa almar'ati waalkhunha ninka u ansixi mayso inuu ku tukado gabadh gadaasheed iyo khunhe gadaashi midnaba inuu ku tukado uma ansaxayso inagii hore usoo tilmaanay dadku qaabka isugu xidhanaya o iskaga gudbaynaa waaya waayo ninku ninunbuu ku xidhnaa baynu nidhi faslun fii shuruudi اljamaaca wa shuruudu اljamaacati sittatun shuruudda jamaacadu waa lix markaad cid jamac la tukanayso shuruuddeedu waa lix buu yidhi jamaacadu waa rabdu salaati اlma'muumi bisalaati اlimaam waa in maamuumka salaadiisa lagu xidho imaam cid tujinaysa oo ay isku xidhan yihiin oo isku wataan salaada waaya marka madhabku waa sunne waa qowlka ka mashhuurka ah jamaacadu qowlka a'immadooda in badan rajaxeenna waa inuu yahay waxa weeye fardulkifaaya adigu fardulcaynkuna waa jiraa laakiin agtooda muctabarka ma aha waa labadaa qowlo marka muctabarka la rabo waxa weeye in la yidhaahdo war salaadu waa sunne mu'akada jamaacadu iyo in la yidhahdo maya waa fardulkifaaya oo sida ay rajaxayaan maalan in badanoo ka mid ah a'immada madhabka oo imaamu nawowi iyo keyrkiiba ay yihahdeen wixii aan jumco ahayn waa fardulkifaaya jumcadase waa fardulcayn iyada qowla waaxida waa fardulcayn marka inta badan waxay rajaxaan qowlkaa qolada tidhi war waa fardulkifaaya mar hadday axraar muqiimiin ah oo aan qaawanan yihiin salaaduna shantii fara tahay oo aan jumca ku jirin maalinta jumcaha hadday intaa tahay war muctamadku waa inaan laga tegi karin oo la odhan karin waxa weeye waa iska sunna ee fardulkifaayo inuu qadar uu kusoo xasilayo haba laysku qabto oo qadarkuu kusoo xasilayaae waxa weye qadar fardulkifaayo kusoo xasilayo waa inay la yimaadaan marka wuxuu yihi washuruuط اljamacati sitatun alأwalu an laa yataqadama calaa imaamihi horta imaamkiisa waa inaanu ka hormarin oo xagga mowqifka iyo meeshuu istaagayo waa inaanu kala hormarin xagga xidhashadana waa inaanu kaga hormarin haddii kale maba guntamayso meeshaad istaagayso waa inaad imaamku kaa horeeya aad ka dambaysaa ama dee dhinaciisa aad taaganta laakiin inaad ka hormartaa suuragal maaha qodobka xiga xidhashada waa inaad kala hormarin waayo adigu taabic baato waa daba joogtaa markuu allahu akbarta yidhaahdo ka dabadheh laakiin waxa weeye inaad barbar orodo ama kaba horaysaba waa ta istawi isagoo la istawi haddaynu gelaynaa tahay waa sax weeya waa gelaynaa allahu akbar dee suuragal maaha hagaad ka bilaabaysa waa inaad ka dambaysaa labadaa haddaad kaga horayso dee maba ansaxayso allahuma ilaa hal mar unbay kuu ansixinayaan haddaad kaga horayso takbiirta waa haddaad salaadda adigu kaga horraysay hore ugu jirtay dabeedna adoo ma'muuma ad dhexda kala qabsatay horeynu soo marnaan filaya u soo ishaara waxa weeye adoo salaaddii halkan iskaga tukanayo isla keligaa tuko baa lagugu qiimayba waana farad waxaad ku jirta oo salaaddii halkan iska wadwada imaamka dhexda waad ka raaci karaysa adoo taadii hore wataa iyoad isaga dhexda kaga raacaysa hadhow intaa kala horeysaanio hawshaana waa la farsamaynaya wax sii weyn maa markay noocaa noqoto taasoo kale waa lagaa yeeli karaa adaad taahid maanaa kuba xidhnaa inaan ku xidhana markooda doonay dib baan ka niyooday asnaa asalaa ayaa niyooday taa waa wax lagaa dhagaysan karo waa lagaa yeeli waxa kale oo lagaa yeelayaa mowqifka oo kale inaad ku khilaafto de hadday salaatulkhawf tahay fii bacdi alaxyaan salaatulkhawfkii iyo masalan dee meeshaa markaas ka soo hor jeesanaysaane maxaa la yidhaha xaramka oo kale iyo waa lagaa yeeli karaya waa qaab kale markaa oo halkii uu safka la rabay inaad uu kaa dambeeyo dee jamaacadii waxay ku soo wareegsan tahay maxay kacbada ka xaggaa kaa soo eegayana adaa tujinaya ka halkaa ka soo jeedana adaa tujinaya sida xaramka oo kale waa macruuf taana mowqifka kana kacbada iiga dhowiya kana waxba muhimah taasina laakiin salaad caadi loo tukanayo waa inaanad imaamka meeshaad istaagaysana kala hormarin takbiirat lxraamkana kala hormarin wa tukrahu waa laga fiican yahay oo waa la karaahiyeystaa musaawaatu in lala sinaado xagga mowqifka in lala sinaado waa arrin laga wacan yahay oo markaa tukanaysaan dee waa laisbarbar istaagaay inaad iska sinaataan waa laga wacan yahay lakiin dhib male wa yundabu waxaa la sunneeyaa takhalufu lma'muum imaamku ma'muumku baan le inuu ka gadaal maro can imaamihi imaamkiisa yasiiran wax yar marka ay labadooda yihiin waa laga wacanya inuu isla simee calalaqal wax yaroo la dareemayo waa inay kala horeeyan iyagoo is dhinac taagan la yaro fahmaa kana yaro horeeya intuu tilmaamayo taa ha xagga uu ka istaagayo eedee noqonaysaa dhanka midigta soo saama waay athani ka labaad lixda shardiya uu sheegay an yajmacahumaa waa inuu jamciyo masjidun masaajid meesha ay ku wada tukanayaan waa inay masaajid tahay ow amase masaajid maaha eh halaaثu miati diraacin fii hayri saddex boqol oo dhundhun waa inay isu jiraan hayrkii hadday masaajid kulminayo cinda almadhab mutlaqan waa u ansaxaysaa hadii masaajid uu kulminayo adigu qolooyin haddaan albaabka la musbaarin iyo wax kala yala sarsaaray waa jiraan laakiin sideedaasaynu u dayn oo waxaynu leenahay haddii waxa weeye masaajid tu- kulminayo dhib ma leh haddaad halkan adigu taagan tahay ka kalena meshaa taagan yahay sunnada ha khilaafsanaato oo dee sunnadu si kale inoo tilmaantay laakiin w- salaadaadu jabi mayso oo safa safku ka horeeya in la dhammaystiro iyo in laysu soo dhowaado iyo kullaha waa sunna oo gacanta walaalkaad u dabacsanaato oo qadarkii nebiga iyo saxaabadiisi iyo ummadduba isu jirsan jireen laisu jirsa oo aan la kala fogaan laakiin haddii wixii doonaay duruufa ha yimaadeene la kala fogaado oo hadna aad masaajidka halkan kaga tukato isaguna shan boqol oo mitir hadduu doono kuu jiro mar hadday uun u suuro gelayso inuu ku maqlayo ama ku arkayo waa iska caadi ama cid kale kaa soo gaadhsiinayso mobali jidkan dhexe taagani codka kuu soo lalinayo waa iska caadi mar hadday masaajidka uun tahay halkaa ku wada tukanaysaan masaajidka masaajidka iska weyn moogta laakiin haddaanay masaajid ahayn iyagoo curfigii wakhtigoodaana tixgelinaya waxay leeyihiin saddex boqol oo dhudhun waa inaanu ka badan waayo maxay uga jeedaan ma inaanu ka badan ma daliil gaaraa sheegay maya waxay leeyihin curfi ahaan marka saa lagu eego dee labadaa qof way isla haystaan cidna odhan mayso haddaad bankaa ku wada tukanayso adna halkaasii istaagto isaguna mesha istaago meel bannaana ilaa saddexdaa boqol labadaa qof waa laysu nisbayn karaa bay leeyihin waxaa jira fuqahadu waxay yidhahdaan qofka waxaa ma loo nisbayn karaa iminka haddaad janaaso raacdo dee waxay eegayaan intaad u jirsanayso haddaad baar eegato uun markaa lama socotid laakiin waxoogaagan imika aynu sheegi nahan haddaad la socoto aad iska daba socoto ma halkaa marayso koonaha waar waa inala socda waa kan ina barbar socda macnaa qadar laguu nisbayn karo la odhan karo qofku waxa wuu ku xidhan yahay ama wuu la socdaa marka bani aadamku saa u eego waa inay tahay marka waxay leeyihin hadday meel bannaan iyo masaajid aanay arrintu ahayn waa inay intaa maalan ay noqotaa waa inay intaa noqotaa ama hadday ka badato kuma xidhnid masaajidkase mutlaqan bay inooga dhigeen waxba markaa inaynu iminka sii tafaasiilino oo saddex bay usii kala bixi lahayde sii kala wadno oo haddii midna masaajidka ku jiro midna aanu ku jiro waxba sii dhexgeli mayno intaynaynu isaga daynayn waaya ahaalisu ka saddexaad rukniga saddexaad ee jamaacadu ay ku suuro gelaysaa an yaclama waa inuu og yahay intiqaalaat alimaam imaamka guurguuridiisa waa inuu og yahay imaamku salaada sidan uu u dhex guurguuraya u marba rukni ugu baxayo waa inuu og yahay oo muxuu ku og yahay sidee buu ku ogaanaya bian yaraahu sida waa inuu arkayaba ama saddexdii boqol ee aynu sheegnay meesha bannaanka inta ka badani sax ma ahayn ama saddexdii boqol iyo wixii la mid ahaa iyo wixii ka soo yaraa waa inay isu jirtaanoo waa inaad arkaysaa laakiin oo derbigaasoo kalea taagan tahay waad la socotaa saasaad u eegeysaa allahu abar markuu yihahdo allah abar waa codkiina waad maqlaysa waanaad aragtaa ama codka waad maqli mayse waxaad intiqaalaadkan waad wax badan ka aragtaa oo cod kale ama ku soo gaadhsiinaysa intiqaalaat limaan bian yaraahu aw yaraa bacd alma'muumiin ama ma'muumiinta qaarkood buu arkaya aw yasmacahu ama wuu maqlaya aw amase yasmaca wuxuu maqlaya almubaliqa ka ka soo gaadhsiinaya ka soo gudbinaya ayuu maqlaya macnaha marka nebigu yihi sala allahu alayh wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loo sameeyey in lagu daydo dee dayashadii intanay ku suuroobeysaa oo dayashadii intan ayay ku suuragal tahay marka haddaba halkan fuqahadu labay kala qaadaan ee aan kuu kala qaado hadday masaajid tahay maadaamaynuna mutlaqan way ansaxaysa hadday masaajidka gudihiisa tahay isaga intanaa la shardinaya in miduun kugu filanta marday meeshu masaajid ay tahay ama haddaanay masaajid ahayn intan mid ahaan gaaray kuguma filla waxaa kugu filan alru'ya iyo wasamaacu macan kaad arkaysaana shardi maaha isagee ama kuwan kale arago waa in codka iyo muuqaalka labaduba ama isaga ama ciddan waasidada ah ee kuu soo gudbinaysa salaada waa inaad arkaysaa maqlaysaana oo labadii waa inay isu qaar raacaan ee inaad tahid maqal qura waxa weeye wakhtiyo badan bay kaa diidayaan oo albaabkaa xidhanaya xataa musbaaraysan kugu qabsanaya haddaad tahi debeddan ku tukanaya ay ku odhanayaan yaa ku yidhi ku tuka oo derbi malaasina hadduu kaa xigo ku odhanaya war ka joog marka markan uu madhabka iska idlaaqayo masaladan hadday masaajid tahay ishkaal male mid ahaan waa kugu filanta lakiin haddaan masaajid ahayn waa inaad ama isaga ama ciddan waasidada ah arkaysaa maqlaysaana labadii isu kaar raaca ee qofka derbiga shishadiisa ah shaaficiyadu wax badan bay kaa diidayaan inkastoo la odhan karo de haddii dani keentay oo masaajidkana buuxsamay derbiya malaasanimaha kaa xigeene way ansaxaysaa inamaa jucila alimaamu liyutama bi muhimaddu waa un maqalka markaasoo kale maqalka waa inaad qofkii si fiican ula socotaa kelmaduu yidhahdo ma maqlaysa allahu akbar waad maqlaysaa samica waad maqlaysaa waa inaad hadalkiisa maqlaysaa oo ficilkii waxaa dhici karta in derbiguma derbi malaasana kaa xigo marka shaaficiyadu way adkeeyaan oo ma yeelaan laakiin waxaan leenahay saxiixu waa in la yeelaya marka imaamkiina waa inaad la socotaa intiqaalaadkiisa siduu u guurguurayo ama cod kula soco ama maqal kula soco ama labadoo wada jira kula soco kaabkeedaasi baynu u dayn khilaafaadka ku jira masalada inagoo og alraabicu ka afraad an yanwiya waa inuu niyoodo aliqtidaaa bihi ku dayasho isaga uu ku dayanayo imaamka waa inuu niyoodo aw iljamaacata ama jamaaco waa inuu niyoodo ama jamaaco waa inuu niyoodo shaksiga ma'muumka ah si uu imaamka ugu xidho laabudda min niya way niya meeshii taalla oo uu niyadiisu noqotaa ama iqtidaa waan ku dayanaya ama jamaaco waxaan xidhay markaa jamaaca niyooda dee jamaaca keligaa noqon mayse waa maca imaamik marka waa caadi dhibaata ma jirto amaa ma'muumka xale cafwan amaa imaamka baan u jeedaa amaa imaamka meelo kooban mooyaane isaga niyadiisa waxba lama shardiyo isagaan imaamaba niyoonin ayaad iskaga xidhan kartaa laakiin meelo kooban ayaa la shardiyaa ilaa afar masalo iyo wixii la mid ah oo maalan salaaddii jumcada de iyadu waa qasab in jamaaco ay ku ansaxa jamaaca la-aan ansixi mayso marka adigaaga imaamka ahina waa inaad niyoota jamaaco laakiin waan iska tukanaya ciddii doonta igu xidho ma dhici karto abadan jamaacay u baahanta marka adiguna niyatuljamaaca lagaa rabaa mucaadadii baa la mid ah salaadanaad soo celinayso xaggaad ka bilaabaysa salaad baa laguguma leeba xadiistii mucaad ibnu jabal oo kaliya markii nabiga sala allahu aleyh wasalam intuu jamaacada la tukado hadhow masaajidka reerkoodana tujin jiro manaa markan oo kale salaadba laguguma leh waa inaad imaamada inaad dadkan tujinayso ya meesha imaamnimaan utaagnay salaadaydin waa iska soo celin iska mucaada waa iska sunnay moogta masalan kii ka hormaray isaga laftiisu waa saas si le ee masalan lagu hormarinaya madarka madarka marka la hormarinayo iyadana waa saas si le waayo salaadan aad tujinaysaa mid xitaa xilligeedu jooga ma ee madar ahaanta ayaa keenaya adigu qaabab noocaasiya bay sheegaan laakiin marka kale waxba imaamku muhim maaha eh masaa'ilka kale eh adigaagan ku xidhanaya niyada adaa lagaa rabaa inaad jamac la xidhan tahay oo aanad keligaa tukanay alkhaamisu ka shanaad an nuwaafiqa me an tuwaafiqa salaatuhu salaata imaami nadmiga salaadda waa inuu iswaafaqsan yahay waa inay salaaddiisu salaadda imaamkiisa waafaqsantah oo nadmiga labada salaadood waa inay isla socdaan laakiin salaatuljanaasan salaad duhur ku xidhanaya wax si dhici kara ma saa isugu xidhanaysa marka wuxuu yidhi falaa tasixu ansixi mayso salaatu اlkusuuf khalfa salaati اlmaktuuba salaada waxa weeye kusuufka war axmadoobaadka iyo daxmadoobaadka salaad farada in lagu daba xidhaa suuragal ma waayo dee dhexkakacyo iyo faatixooyin dheeraadah iyo waxba yeelanaysa oo marka koobaad markaad faatixada akhrido wixii aad raacinaysana qur-aan kale aana raaciso waad rukuuci samic allah baad odhan misna faatixadin baad akhriyi iyo wixii kale qur-aan aad raacinayso marka isku qaabba maaha isku salaadba maaha adigu markay ragcadda dambe oo kale iyo waxbay ka soo reebaan bacd alculamaa marka masalan baan waxaan ujeedaa ragcadda dambe ee kusuufka oo kale aduu salaad kusuuf isagoo tukanaya ragcaddii dambe joogo de haddaad iskagala xidhato markaa taa dambe ila caadi buu tukanaya waa ragcaddii dambe labadae waa rukuucdii dambe u kacaya haddaad intaad caadi ula tukato intaa dabeedna iska kacdo waxba dhib ma lahaba yaada laakiin si kaleo aada isugu xidho midinkaas lama qabsan karaya hadduu laakiin intuu ragcad tukaday ragcaddii labaadna rukuucdii hore sameeyey iminka u taagan yahay faatixadii dambe intuu raacin laha hadaad halkaa ka raacdo de waa isla helaysaa intuu hal ragcad ku tujiyo ayuu salaamo naqsanaya adna waxaaga kalaad u kacaysa laakiin haddii kale waa isku walaaqmaysaa waa isgelaysaa waayo markaad adiga samic allahu liman xamida u tidhaahid halkaad sujuud ka rabtay ayuu qiro bilaabaya faatixadii dib u bilaabaya soodonsa warsaad leedahay isqabsanaysaa marka hadal ma jiro islama keeni kartaan wakadaa khalfa aljanaasa janaaso gadaalkeedna maya ma suuro gala wala aljanaasatu janaasadiina maya khalfa subxi subax gadaalkeed maya muطlaqan maya ma suuro gala markaa salaado adigu marka lasoo ururiyo hadalkanu inoo wadaa waxaa weeye war salaadan nadmigeedu islama haysa nidaamkeeduba isku nooc ahayn ha isku xidhin janaazada qofkii maantaba sarajooggaasu ku dhammaysanaya fadhiba male rukuucna male hadna salaad rukuuc iyo fadhi iyo sujuudale baad rabtaa xaggaad ka keenaysaa marka ha isku xidhan ha ku xidhan haddaad laakiin tahay masalatuljanaasadii bay galeen anna waan ku xidhanayaa duhurkii allahu akbar ma suuragala ma suuragala waayahay asaadisu ka lixaad shardiga lixaad an yutaabicahu waa inuu raaco falow taqadama hadduu ka hormaro calaa imaamihi imaamkiisii biruknayni laba rukni hadduu kala hormaro oo ficliyeyni laba ficli ah qawliga way dhici kartaa inaad ku kala hormartaan waxaan takbiiratulexraamka ahayn oo takbiiratulxraamkana mar iyo wainaga yaro saamaxayn laakiin arkaan ficliah abadan ha kaga hormarin hal mid xitaa khalad kasta galo haddii laguu saamaxo dee labo waa lifuxshi lmukhaalafa mukhaalafadii baa xumaanaysa midkaa shaqaba isku leh aw ta'ahara ama uu ka hormaro canhu xaggiisa biruknayni ficliyeyni bikayri cudrin laba rugni oo ficliya cudurdaar la-aan badalat salaatuhu salaaddiisu waa buraysa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo war hortu imaamka waa la raacayaa laga hormari maayo takbiiratulexraamkii iyada in lala laga hormaro iyo in lala markaa muqaaranoodoo waxa weeyaan qaaranahu la yihahdo walow fii xarfin waaxid iyada lagaa yeeli maayo takbiiratulexraamka kamana horeyn kartid suurada aynu tilmaamayna ninkii iska tukanaya kaasi halkaa inaga dhig lakiin marka caadi arrintu tahay kamana hormari kartid lamana dhinac guran kartid musaawaadna ma samayn kartid oo inaad la eegato allah adna barbarkiisa adna ad ka tahay allah akbartana isla jartaan haddaad doonto akbartaba kaga horey ama hallee kagaba dambeeyo qeyb ka mida mar haddaad raacday oo codka la la waday maya markuu akbartiisa rito ka daba tuur laakiin hala dhinac guran hana kaga horey waxyaabaha kale ka waran ee masalan hadday ficilada kale tahay xale qawliga kale hadday tahay dhib badan male faatixooyinkii iyo inaa kala horaysaan iyo inaa kala dambaysaan iyo waxba dhib weyn male laakiin meesha hawle waxay ka imanaysaa tii ficliga ahayd tii ficliga ahayd oo rukuucdii sujuuddii iyo kuwii la midka ahaa imaamkii ma ka hormari kartaa dee maya waaye haddaan ka hormara ka waran iyada mayada kaa qaataya haddaan ka hormara ka waran wuxuu yidhi laba ficli laba rukni oo ficliyeyna haddaad kala hormarto mid waa lagaa saamixi karaa mukhaalafadu aaduma badna khalad baad se ku jirtaa oo lagumana waad saxan tahay laakiin ansixiddii ma burtaydiibaa waxa weya cibaadadu waxyaaba wakhtiyada qaarka xaaraana iyadoo dhex dhaceen baanay burin marka khalad iyo xaaraam kasta ku dhac laakiin kaama burin hadday masalan ay tahay hal rukni oo masalan ficliya waaya ama hadday laba gaadho de markaa waxaa lagu odhanayaa laa biwaxdika sallayt walaa bilimaam iqtadayt war keligaana maad tukan imaamkiina kumaad xidhan salaaduna waa labadaa mido ama waa munfarid ama waa maca aljamaaca bal adiga xaggaad la haysataa baa lagu odhanaya keligaana tukan maysid imaamkiina diiday o adigana iska sii hor socda isagoo taagan sii juudjuudaya xaggan kusii ordaya xaggaad ku socotaa waxba iska soo kacaya iska soo fadhiisanaya misnada isagaan ku xidhan waa sugaya waa macquulba waa lagaa diidaya har ruknise xaaraam kasta ku dhaco waa xaaraame lakin way ansaxaysaa waayo marka waa mukhaalafo yaroo wakhtiyada qaarka way iska dhici karta in qofkii iska sii hormasaartoodo aw amase ta'ahara canhu waa ka gadaal maray imaamkiibuu ka gadaal maray biruknayni ficliyey laba rukni oo waxa weeye ficliyeyna bikayri cudrin buu kaga hormaray iyadaan wax cudurdaara jirin ayuu ka gadaal maray ma ka dib maray ma ka hormaray baan ku halmaamaan filay aw ta'ahara ama wuu ka gadaal maray canhu xaggiisa biruknayni buu kaga gadaal maray ficliyeyni ah biayri cudrin cudurdaar la'aan ayuu laba rukni oo ficli ah kaga haray cudurdaar la'aan buu ku qaydiya maaragta baalat salaatuhu salaaddiisu waa buraysa laba rukni inaad imaamka iska gadaal socoto haddaad cudurdaar leedahay waa lagaa yeeli laakiin haddaanad cudurdaar lahayn lagaa yeeli maayo lagaama yeelayo aw takhallafa ama wuu gadaal maray bicudurin cudurdaar daraaddeed buu u gadaal maray oo cudurdaarkaad sheegaysaa waa maxay waa ka budi qiraaa ka budi lqiraa'a sida qiradiisu inay tahay mid maxaa la yidhaahdaa aan dee soconayno caajisa ama culayska badheh qira cuslaantiisa qira cuslaantiisa budi baa ku yima waa badii moogta waa mid aan dee dhaqaaqayn oo caajis ah ka budi lqiraa'a sida qirada culayskeedii iyo dibdhaceedii ayaa ku yimi oo ninkii maantaba qiradiisaan meelba gaadhayn oo imaamka ka horeynaya cudira waa loo cudur daaraya ilaa alaaati arkaanin awiila saddex rugni oo dhaadheer waa la ysaga cudur daaraya mar hadduu iska dam yahay ilaa saddex rugni oo dhaadheer wixii ka badan baan la yeelay waa laga yeelaya arkaanta awiilka ahina waa kuwa masalan sideeda loogu qastinayo waayo arkaantu labay u kala baxdaa qayb waa maqsuuda bidaatiha kuwan ficliga sideedaa loo rabaa waa sujuuddii iyo rukuucdii iyo qiyaamkii iyo umuuraha nooca sidoodaa loo rabaa masalan qaarkoodna sidooda maqsuud uma aha eh laba rugni bay kala faslinayaan ictidaalka oo kale samic allah liman xamida markaad ictidaalkaad istaagayso waxaad ku kala faslinaysaa rukuucdii iyo waxa weeye sara jooggii aad hadha waa leeahay sujuuddii aad ku socotay ayaad ku kala saari iyaga baad ku kala saaraysa oo dee haddaad adoo rukuucsan hore isaga sii dhacdo dee sax maaha waa inaad toostaa dabeedna sujuuddii qabataa marka tan dhexe waa rukni iska fudud ictidaalka oo kale waa rukni iska gaaban wey oo aan sidiisa maqsuud u ahayn faasil ah aljuluusu bayna sajdatayn labada sujuudooda dhexdooda la fadhiisanaya waa rukni fadhigaas misna mid sidiisa maqsuud u amahay wax lagu kala saaraya labada sujuudood ayaa la rabaa inay kala muuqdaan markaad si wacan u sujuuddo waad fadhiisan fadhigaasi sujuudda dambe aad ku socoto ayuu kala saaraya markaad si fiican u fadhiisato misna tii dambe marka iyadoo dhammaan ay arkaan yihiin misna arkaanta qaybna sidayday daruuri u yihiin sujuudi waa sujuud rukuuci waa rukuuc iyo wixii la mid a qaybina yara fasli baad arkaysaa inay tahay laba rugnin lagu kala saarayo sa awadeed buu leeyahay kuwa dheer maala rukuucda iyo sujuudda iyo waaya marka waa sujuuddii oo laba ah iyo maala rukuucdii de laba saddex rugni oo markaa maqsuuda weyn oo dhaadheer waayo kuwan kale dhexdhee haba gaabnaadeen waa saddex dhaadheer baad ka hadhay ma suuragala shiikhu wuxuu inoo kala saaray raximah llahu tacala raxmatan waasica haddaad imaamka ka hormarto iyada cudurdaar iyo cudurdaarlaan ma kala qaadin waayo cudurdaarba meesha kuma yaallo wax cudurdaaraad leedahayba ma dhacayo waa gef waxaad uga hormarto marka isaga wuxuu kugu yahay haddaad rugni kala hormartana xaaraam dheh lakiin salaaddii waa kuu joogtaa haddaad laba kala hormartana intaad xaaraam tidhaahdo salaaddiina burtay dheh oo isaoo aad imaamkaaga u dhaafi kartaa ma jirto laakiin hadday dibdhac tahay dibdhacdu isagu cudurdaarna waa yeeshaa cudurdaar la-aanna waa noqdaa oo dibdhaca mar kasta lagula yaabi maayo wakhtiyada qaarkood buu cudurdaar yeelanaya maalan qodobka koobaad wuxuu ka dhigay sida qiradu inay kugu culus tahay faatixadaba gebigaagaba ga-daasumad maanta haysa jiq baa lagaaga dhiga way kugu culustaa laakiin bishardi waa inay tahay khilqi abuur ahaan ee waynaanay waswase ahayn hadday waswase tahay lagaa yeeli maayo haddaad iska waswase tahay oo qur-aanka si fiican baad u akhriyi karaysaaye shaydaankumaa marba kugu odhanaya faatixadi mar bismi la alxamdu lilaahi rabbi alcaalami malama akhriyin alxamdu lilaahi rabbi alcaalami haddaad laska kaa haystaa lagaa yeeli maayo taa taa lagaa yeeli maayo laakiin marka lagaa yeelaya waa markay kugu adkaato maantaba qofka arkaysan aan ka soo baxay dhib baa haysta waa loo cudurdaaraya maxaa lagu haystaa tiis wey waa khilqi wey abuur ahaan baa iska haysata dhib baa haysta ninkan waa laga yeeli markaasoo kale hadduu kaa gadaal maro war maxaad la gadaal maraysaa dee lama odhan karo adeer faatixadii baan isugu taagla'nahay ama way dhacday dheh amana yaradaan ku daba soconay naftaan hayse waa laga yeelaya maaha inaad ku dhegto oo iigu iigaagu ii arboosh noqdo maaha waxaa la mida oo kale maalan ma'muumkii imaamka isagoo salaadii ku jira soo haleelay ee masbuuqa ahaa markiiba waxaa la rabaa haddaanu maalan shaydaanaarkii iyo inaga hore usoo aragnay istiftaaxii iyo haddaanu ka gaadhsiin karayn dn markiiba faatixadda gudagalaa faatixadii muu gudagelin waxbuu iskaga mashquulay oo istiftaax iyo shaydaannaar iyo hawluu gala imaamkiibaaba markuu faatixadii ama bilaabay buu ka rukuucay ama aanu bilaabinba ayuu kaba rukuucay war naga tag maxay noqonaysaa waxaanuu ku mashquulay looma diran laga yeeli maayo faatixadii ka dhici mayso marka faatixadii wuu daba soconaya waayo hadduu iska raaco dee faatixadii ma jirto rugnigaasi baabe marka waxay noqonaysaa hadduu ku markiiba imaamka raaci maayo isagoo faatixadii ama bilowday baa imaamkii ka rukuuca waxaa la odhanaya adigu noocii ay ka dhacaysay faatixada inta kale ma tihid waxaan laguu diran baad faatixada inteedii kale ku riday waar daba soco imaamka markaasoo kale cudurdaar buu leey waa laga yeelaya hadduu yahada niyo anigu imaamku saan ma moodina saan ku aqaanay waxaan islahaa dee in dooru taagnaanaya gebigayguba istiftaaxi baan iska furfurtiyo shaydaanaaroo markaan faatixadii bartankii marinayo oo aan is leedahay markaad dhammayso in badan buu sii taagnaanaya si uu noqday odagu mi maanta xanuunsanaya ma garanaye allahu akbar tumaa ku war hela qaq bay noqotay dabeedna faatixadii maan dhammayn waxaa lagu odhan iska sii wado iska yara daba soco ee lagaa yeelay waayo qofkii cudurdaar baa ku dhacay ma aha qof badheeday way adigu masaa'ilka iyo masaa'il la mid ah ayay tilmaamaan ahlulcilmigu oo ilaa afar masalo ama shan mee lix baabay yidhaahdaan shan iyo lixba afar iyo shan toban mee lix bay yidhahdaan waa bila khilaaf wuu daba soconaya cinda almadhab marka waxay noqonaysaa waa laga yeelaya waa laga yeelaya marka halkan wuxuu u kala qaaday dibdhicii in cudurdaar aad leedahay oo aan lagu odhanaya waa ninkan imaamka raacila muxuu ahaa adoonse inaad arrintaasa igu dhacday dhib kale ma jiro imaamka inaan raacaan doonaye goradii baa laigu adkeeyey licajzin khilqiyin abuurahaan baysaaniyata haddayse intaa dhaafto saddexda rugni dhaafto wuu iska raacaya hadhow ragcadna meesha way ka baxaysaa oo dib uu ka saaleesha waayo ma suuragalaha inay saddex dhaafto de waxaad iska noqonaysaa qof meesha un dadka iska dhex kakacaya oo safkiiba cawaraya marka intaa yare laakiin waa lagaa yeelaya daba socodka intaa yar ee cajisga ah marka hadduu cudurdaar aanu lahayn waxa weeyaan laba rugni buu ka ogolaaday haddii kalena cudurdaaruu leeyahna saddex buu ogolaaday haddii intaa ka badiyo ma suuragalaha lagama yeelayo lagama yeelayo weliba halkii aynu waswasada nidhi ahlulcilmiga muxaqiqiinta in badani waxay ku qaydaan waswasada iska khafiifka ahi dhib maleh oo sidan cajsiga khilqigaa la iska haleeshiinaya laakiin ta lagaa diidaya waa baasha faraa badan leh ee maanta waa faatixad akhri aan lagaa karayn ee markaad akhrido ma akhri ku celi maanta ma ku celi baynu ku jirayna halkaa ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam